habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen arbacaha bisha julayna waa saddex iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban toddoba-iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali dotcom idaacadduna caawa waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobadaad idaacaddan fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo maanta daah furtay mashruuc la magacbaxay waxbarashada dadban qofka maskaxdiisa haddaan aqooni ku jirin waa faaruq waxba kuma jiraan qofka maskaxdiisu inay buuxdo baa la rabaa qofku inuu wax bartaa la rabaa ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun mayay siman yihiin qof wax yaqaan iyo qof wax ma sinaa marka waxa weye qof jaahili qiimo ma leh wax barta dalku wuxuu horumar gaarayaa markii ummaddiisu wax barato waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warar naga soo gaaraya deegaanada ku dhow xelwaq ee gobolka gedo oo sheegaya in dad halkaasi deganaa ay bilaabeen barakac bismillaahi adeen eebta waxaa ka jiro barkac ballaaran oo aad u baahsan oo laga soo bilaabo meesha la yidhaahdo muftariiq oo ay la leedahay degmadan ceelwaq xuduudda kala leedahay degmada barxaawo xaggana lagu geeyo meesha la yidhaahdo gariley ku-aala aan maaragtay ku qaybsamaan xuduudahay deganaayeen waxayna u barakacayaan gudaha ayay u baxayaan oo
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii doodda gaaban barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka xeeraalyaha guud ee dalkan maraykanka loreta lange ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladda ay ka go'an tahay dhismaha bulsho midaysan kadib toogashooyin isxigxigay oo boolisku ay geysteen iyo dilkii loo geystay shan askari oo booliska ka tirsan xeeraalyaha guud ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladdu ay sii wadi doonto inay u ogolaato lacago la siinayo gobollada iyo degmooyinka kuwaas oo ka caawinaya laamaha amniga tababaro siin iyo weliba qalabayn ay ka mid yihiin kaamirooyin ay askartu wadato kuwaasoo duubi kara howlgallada ay samaynayaan si marka dambe loo tixraaco hadalkan xeerlaalyaha guud ayaa ka dambeeyey kadib markii toddobaadkii hore uu nin shiishyahan ah meel durugsan kasoo toogtay ilaa iyo shan askari oo howlgalayay ka howlgalayay banaanbax ka dhacayay magaalada dallas ee gobolka texas
xabajoojin aan caga badan ku taagnayn oo ay ku dhawaaqeen dhinacyada iska soo horjeeda ee dalka koonfur suudan ayaa waxa ay u muuqataa inay dhaqan gashay kadib markii muddo afar maalmood ah ay caasimadda dalkaasi ee juba ay ka socdeen dagaallo halkaasi oo boqolaal qof ay ku dhinteen islamarkaasina kumanaan kale ay ku barakaceen xabajoojintaasi ayaa waxaa ku baaqay madaxweynaha koonfur suudan salva kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii hore oo wakhti dheer ay iska soo horjeedeen ee reeg mashaar afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka john kirby ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha inaanu arkin sabab kalifaysa in dalkaasi laga soo saaro safiirka maraykanka inkastoo amar laga soo saaray in dalkaasi ay ka baxaan shaqaalaha aan howlaha muhiimka haynin ee ku sugan safaaradda
shiinaha oo ka caraysan xukunkii maxkamadda iyo filibiin oo la dhacsan xukunkaasi ayaa qorsheynaya inay yeeshaan wadahadalla rasmi ah kadib markii maxkamadda qaramada midoobey ee dhexdhexaadinta ka waday badda china si ay diiday sheegashada dhanka sharciga ee maamulka beijing wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa ku jeesjeesay go-aankay maxkamaddu ku sheegtay in sagaashan iyo shan boqolkiiba dhulkii ay shiinaha sheeganayeen aanay lahayn dhulkan la isku haysto ee badda ah ayaa waxa uu gaarayaa saddex kilomitir iyo bar oo isku wareega waxaana uu dhulkan hodan ku yahay kalluunka saliidda iyo weliba gaaska dabiiciga ah waana marin muhiim u ah maraakiibtu ay maraan waxaase uu xusay in uu wadahadal diyaar u yahay xukuumadda bejiin ayaa horeyba u doonaysay in wadahadal ay ku dhammayso murankan taagan
ugu yaraan siddeed qof ayaa ku dhimatay kow iyo toban kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii qof issoo miidaameeyey uu gaare ku qarxiyey goob wax lagu baaro oo buliis waqooyiga maqalada baqhdaad saraakiisha ciraaq ayaa waxay sheegeen in qaraxani uu yahay kii labaad maalin ka hore ayaana qarax la mid ihi waxa uu ka dhacay isla degmadaasi qofkii soo midaamaya ayaa gaarigiisa oo waxyaabaha qarxa ay ka buuxeen ayaa waxa uu ku dhiftay isbaaro booliis degmada rashidiya ee ku taalla waqooyiga bari ee baqdaad oo ay ku badan yihiin dadka shiicada ah kooxda daacish ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka weerar shalayto dhacay ayaa isna waxaa ku dhintay laba iyo toban qof kadib markii uu nin issoo midaamiyo uu isku qarxiyo suuq qudaarta lagu iibiyo booliiska ayaa waxaa lagu qasbay inay xidhaan waddooyinka waaweyn ee ku dhow magaalada baqdaad laba weerar oo kala duwan oo dhacay toddobaadkii hore ayaa waxaa ku dhintay in ka badan saddex boqol oo qof weysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington maalmihii u dambeeyey deegaanada ku teedsan xuduud ah u dhexaysa soomaaliya iyo kenya ee ku dhow ceelwaaq ayaa waxaa ka soo barakacay soomaali badan oo iyagu ka qaxaya war ay sheegeen in uu ka soo baxay dowladda kenya oo dadkaasi lagu amrayay in laga guuro labaatan kilomitir dhulka miiga ah ee u dhexeeya labada dal ee deegaankaasi gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo sahal macalin aadan oo la soo xiriiray v o eda ayaa waxa uu warramay waryaheena jaamac buule jaamac waxaana uu horeyn uu sahal sharaxayaa barakacaasi bismillaahi adeer eebta waxaa ka jiro barkac ballaaran oo aada u baahsan oo laga soo bilaabo meesha la yidhaahdo muftariiq oo ay la leedahay degmadan ceelwaaq xuduudda kala leedahay degmada belxaawo xaggana lagu geeyo meesha la yidhaahdo galiley bu-aala aan maaragtay ku qaybsamaan dadka barakacaya ee xaggee bay ka imaanayaan xaggeyse u barakacayaan waxay u barakacayaan xuduudahay deganaayeen waxayna u barakacayaan gudaha ayay u qaxayaan oo waxay ka waxay ka cararayaan madaafiic lala beegsanayo ama la ku yidhahda qolada shabaab Ee, tiro intee la-eg baa barakacday xaggeyse gaareen oo ay u barakaceen dadkan waxay ka ka qaxayaan xuduudaha waxayna gaarhayaan ilaa afartan ilaa konton kilomitr oo gudaha ah degmada ceelwaaq ee aad guddoomiye ku-xigeenka ka tahay dadka u soo barakacay iyagu intee la-eg yihiin dadka usoo barakacay waxa weeye kun iyo laba boqol ilaa kun iyo saddex boqol sahal dadkani ma waxay ka qaxayaan ah, xaaladda guud ee daruufaha ee dagaalada soo noqo noqonayo mise wax cusub ayaa jira oo hadda qaxinayo Eh, wax cusub ayaa jiro eh, xuduudda ayaa waxaa dagaal kusoo qaaday eh, qoladan shabaabka ah ayaa kusoo qaaday xuduudaha eh, iyo wadooyinka waaweyn oo isku xira mandera iyo nairobi isku xira ayay kusoo qaadeen eh, weeraro iyo tuulooyin ka mid a degma eh, tuulooyinka eh, eh, eh, dowlaha kenya dowladda kenya eh, ay la leedahay eh, dowladda soomaaliya deriska ah aan leenahay bay kusoo qaadeen weeraro sida dhamaso oo ay ku ay matoorka ka gubeen sida diifo ay weerar ku qaadeen sida kutulo Eh, sidaas oo kale waa wax baahsan oo ay sameeyeen weeye kadibna dowladda kenya waxay bilowday inay tiraahdo shan iyo toban kilomitr ilaa labaatan kilomitr waxaan ku aragno waxaan u aqoonsanayna shabaab Eh, cidda ku dhimatana annagana lama weydiinayo diyaaradana ayay ku kicisay oo ay ku gantay markaas eh, gantaalihii dad badan baana markaas oo oo shacab ayaa ku dhi- eh, ku dhintay marka sida aad sheegtay amar dowladda kenya ka soo baxay ayay dadku u qaxayaan iyo diyaaradaha dul marayo ama duqeynayo maxaad u qabateen marka dadka barakacaya adinku Eh, a- annagu eh, eh, lacag baan eh, wixii aan awoodnay baan aruurinay Eh, shacabka eh, reer alwaaq bay aruuriyeen lacag bay aruuriyeen Eh, iminkana waa la aruurinaya waa lagu geli jiraa marka sidaa weeye arrintan xuduudda sahal waa arrin u dhaxaysa labada dowladeed ee dhexe dowladda kenya iyo tan soomaaliya marka ma kala hadasheen dowladda dhexe arrintan annaga hadda dawladda xukunto oo la hadalno wax noo qabanayso eh, maba hayno maxaa yeelay sida loo soo baray ciidamada soomaaliya oo eh, eh, dawladdii sheekh shariif eh, laga soo bilaabo eh, ilaa iminka wax loo yimid oo kala wareega dawladda kenya maana arag Eh, ciidamada way iska burbureen markay mushaarka iyo xaquuqda ay ilaahan waayeen waxay ku baaheen eh, dalka intiisa kale koonfurta sida kismaayo iyo xamar iyo baydhabo iyo lulo iyo go- gobolkan gale intiisa kale waxaad tidhi dowladna xukunto ma jirto marka sideed guddoomiye ku-xigeen ku tahay haddii aysa dowladeeda xukumo aysan jirin Ah, xukuumadda ma- afkan baa laga sheegaa annagu hadda waxaan la soo gaaray ma jirto Eh, sida eh, aan kuu sheegayo waana xaqiiqo Eh, dowladda afkum iyo magacan baan ka wadanaa laakiin waxaa ma garanaysaa gargaar iyo ciidan eh, ciidanka soomaaliya xuquuqda ay lahaayeen ciidamada soomaaliya Eh, ma lahan ciidamadan de- deenkan ceelwa ka dagaalamahaya ee xoogga dalka soomaaliya loo soo tababaray ma lahan wax xuquuq ah iyo mushaaraad iyo iyo dhaqaala midna ma jiro baar dheere kuwa jooga xaquuqii mushaar bay leeyihiin waxa arrintaas ay dowladda sidaa u yeeshanaya aniga dowladda xaggeeda ayaan xijinaya arrinta iyada ugu dambayntii maxay u baahan yihiin dadka barakacayaasha ee ceelwaaq iyo nawaaxigeeda ku soo barakacay ee xuduudda ka yimid waxay u baahan yihiin cunno ay u baahan yihiin hoy bay u baahan yihiin daaway u baahan yihiin intaaba way u baahan yihiin kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo sahal macalin aadan oo la soo xiriiray v o eda wuxuu u warramayey waryaheena jaamac abulle jaamac
wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah ayaa maanta daafuur u samaysay barnaamij waxbarashada dadban ee akhris iyo qoraal la-aanta kaasoo ay iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha waxbarashada ee unesco iyada oo wejiga hore ee barnaamijkan ah ay ka faa'iideysan doonaan afar boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho warbixin arrintaa ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o e xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta daahfur u samaysay mashruuca barnaamijka waxbarashada dadban ee akhris iyo qoraal la-aanta oo ay iska kaashanayaan iyaga iyo xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha waxbarashada ee unesco barnaamijkan waxbarashada dadban oo ay wax ka dhigayaan macallimiin tiradoodu gaaraysa soddon bare ayaa waxaa wejigiisa hore loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan arday tiradoodu gaarayso afar boqol oo isugu jira wiilal iyo gabdho wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada cabdulaahi bila nuur oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddu ay horay guul weyn uga soo hoysay dhinaca waxbarashada tooska ah iminkana ay u soo jeesanayaan sidii ay ku xoojin lahaayeen waxbarashada dadban maanta waa maalin farxad weyn leh inaynu maanta bilaabayno tacliinta dadban oo aynu afartii boqol oo ugu horraysay ay iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada ururka haweenka qaranka soomaaliyeed iyo xafiiska unesco maalin weyn weeye annaga wasaaradda waxbarasho haddaan nahay meel fiican ayaan gaarsiinay waxbarashadii tooska ahayd wax badan baanuna ka qabannay haddana waxaan insha allahu xoojinaynaa waxbarashada dadban oo igu horrayso dadka afartan boqol ee hadda laga bilaabayo oo laba boqol oo ka mida hortayda fadhido sidaad la socotaan dalkeenna sidii loo sheegay waxaa halkaa dhigay waa jahli iyo kala qaybsanaan waxaynu wax ku noqonaynaana waa cilmi iyo wadajir haddaynaan labadaa helin aqoon haddaynaan helin qofka maskaxdiisa haddaan aqooni ku jirin waa faaruq waxba kuma jiraan qofka maskaxdiisu inay buuxdo baa la rabaa qofku inuu wax bartaa la rabaa ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun mayay siman yihiin qof wax yaqaan iyo qof wax ma sinaa marka waxa weye qof jaahili qiimo ma leh wax barta dalku wuxuu horumar gaarayaa markii ummaddiisu wax barato markii ummaddiisa maalgelin lagu sameeyo maalgelintaad maqlaysaan waa waxbarashada cabdulaahi bila nuur ayaa sidoo kale qeexay in mashruucan waxbarashada dadban lagu baahinayo guud ahaan geyga soomaaliyeed isagoo dhinaca kalena qiray ahmiyadda weyn ee uu barnaamijkani leeyahay maadaama ay waxbarashadani qayb weyn ka yihiin gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwoodii waxbarashada horay u seegay waxaa laydinka rabaa marka gabarh aqoon leh oo waxbaratay ayaa aad noo anfacaysa dalkaana anfacaysa gabdhuhu waa ka wadanaysan yihiin ragga dalkana waa ka jecel yihiin waxaan doonaynaa marka in arrintaas gabdhaha la xoojiyo oo guriga dhismihiisa la xoojiyo mujtamacu wuxuu ka hagaagaa waa guriga waa guryo isu yihi mujtamac haddii guri fiican qofku ka yimaado waxa weeye mujtamaca wax weyn buu ku soo kordhinayaa haddii guri xun uu ka yimaado wuxuu waxba ku soo kordhin maayo mujtamaca marka waxaa la rabaa inaynu gabdhaheenna wax barno gabdhuhu waa hooyooyinka guriga si mujtamac nadiif ah inuu ku soo baxo ayaynu ayaynu rajaynaynaa cilmigana in la barto ayaan doonaynaa gabdhuhuna wax bartaan da' kasta ha jirto waxa weeye cilmigu da' ma leh udlubu alcilma min almahdi ila allaxdi buu yidhi rasuulku cilmiga markaad darabta ilaa markaad godgelaysaan wax barta waxaa taa loola jeedaa cilmigu da' ma leh raggii madaxda dalkeenna ka ahaa kulli waagii hore seeraa la dhihi jiray seeraale wax ku barteen yuu yahay ninka soo maray waa isnaqaanay odayaasheenni iyo madaxdeenni waaweyneyd maba jirinba wax formal education soo maray kulli waxay ahaayeen dad soo maray wada seeraalayaal iyagu isdhisay bay u badnaayeen ugu dambayntii guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir batuula sheekh axmed gaballe ayaa soo dhoweysay dadaalka wadajirka ee loogu jiro kor u qaadista aqoonta dhallaanka soomaaliyeed waxaana ay xustay inay diyaariyeen fasalladii iyo goobihii kale ee ay wax ku baran lahaayeen ubadka loogu talagalay inay ka mid noqdaan barnaamijka lagu horumarinayo waxbarashada dadban waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in maanta xarunta ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ay fursad ka heleen laba boqol oo gabdho ah oo ay wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare iyo hay-adda unesco usoo diyaarisay waxbarashada dadban sida agaasimaha uu sheegay waxbarashada dadban fursaddaas waxaa isu soo xaadiriyey nambar badan baa isu soo xaadiriyey muddadii hadda dhowrkan maalmood oon qabanqaabada ku jirnay oo waaxda ay madaxda ka tahay canab ee arrimaha bulshada ururka haweenka qaranka soomaaliya ee hawsha wada iyo macallimiintii lasoo tababaray waxaan aragnay nambar ka badan nambarkii loogu talagalay inay waxbarashada ka qayb galaan waxaan diyaarinay ilaa sideed fasal iyo eh, xafiisyadii maamulka iyo macallimiintu ay hawsha ku wadi lahaayeen waxaa kaloo hadda aan rabnaa inaan sii diyaarino intaas in ka badan si wixii la qaban karo maadaama mabaadiida annaga haddaan nahay haweenka soomaaliyeed aan ku shaqaynayna ay tahay mid ah iskaa wax u qabso si dalkaanu dib ugu soo noolaado in waxbarashada intii karaankeenna ah aan lagu simin xataa curriculumka loogu talagalay ee waxyaalo kale oo la xidhiira dhaqanka iyo hiddaha soomaaliya iyo maaragtay wixii ku saabsan carruuruhu markii ay ku koraan meel dagaal ka dhacay psychologically waxay noqdaan damage ay noqdaan in ilmahaas ay waxbarashadooda bilaabaan iyaga oo qaatay duruus la xidhiirta ee tiraanya bixinta qorshahan lagu hirgelinayo waxbarashada dadban ee qoraal iyo akhris la-aanta ayaa lagu wadaa inay wax weyn ka tarto kobcinta garaadka aqooneed ee arday badan oo aan iyagu horay fursad ugu helin inay helaan waxbarasho noocan oo kale ah waana tallaabo ay si weyn u soo dhoweeyeen guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa waxa uu ka qayb galay baroor diiq loo sameynayay shan ka tirsanaa booliiska maraykanka kuwaasi oo toddobaadkii horeeto lagu dilay magaalada dallas ee gobolka texas iyadoo munaasabadaasi baroora diiq ahayna ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin saraakiil ciidan iyo madaxweyne hore waryaheena jamaal axmed cusmaan ayaa warbixintan nusu kuubaya
isagoo la hadlayay dadkii baruurdiiqaya ayuu madaxweyne obama waxa uu sheegay in bulshada maraykanka ay guud ahaanba dhibtoonayaan kuwaasoo wajahaya buu yidhi marxalad adag Like police officers across the country, these men and their families shared a commitment to something larger than themselves.
si la mid ah saraakiisha biliiska waddankoodil raggani iyo qoysaskooduba waxay wadaagaan ka go'naanshiyaha inay sameeyaan wax ka ballaaran noloshooda dad badan ayaa soo jeedinaya in waddanku kala qaybsan yahay islamar ahaantaasina ay dadku yihiin kuwo iskaga soo horjeeda fikirka ku salaysan midabka waxaase madaxweynaha dalka maraykanka barack obama uu diiday fikradaha sheegaya in waddanku kala qaybsan yahay Dallas, I'm here to say we must reject such despair. I'm here to insist that we are not as divided as we seem.
balse dallas waxaan halkan u joogaa inaan idhaahdo inay tahay inaan diidno niyadjab noocani ah waxaan halkan u joogaa inaan ku adkaysto inaynan u qaybsannayn sida aan u muuqanno waan garanayaa taasi sababtoo ah waan aqaanaa amerika waxaan garanayaa sida aan uga soo gudubnay arrimo badan oo aan macquul ahayn madaxweynihii hore ee maraykanka george w bush oo sidoo kale hore u soo noqday guddoomiyaha texas ayaa sheegay in waddanku idil uu ka tiiraanyoonayo waxyaabaha dhacay islamar ahaantaasina ay qalbijab ku abuurtay At our best, we know we have one country, one future, one destiny. We do not want the unity of grief, nor we want the unity of fear.
waxaannu si wanaagsan u ognahay inaynu leenahay waddanka hal mustaqbal hal aay ma doonayno walbahaar wada jira mana doonayno baqdin wada jirta waxaannu doonaynaa rajo wada jira oo waxtar leh oo hadaf sare leh arrimahan waxay imaanayaan iyadoo bulshada texas ay u baroordiiqayaan toogashadii dallas texas uu u geystay toddobaadkii hore qof madow ahaa oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada kaas oo dil toogashaha u geystay shan biliis caddaan ahaa islamar ahaantaasina dhaawacay lix kale kuwaasoo ilaalo ka hayay bannaanbax nabadeed oo dad ka soo horjeeda dilal ay askar biliis caddaan ah ay u geysteen dad madow ahi meelo kala gedisan oo waddanka maraykanka ah biliiska ayaa markii dambe agab yar oo rimuud lagu hago oo ku xidhan waxyaabaha qarxa ku dilay qofkii weerarka dilka geystay jamaal axmed cusmaan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay
haddaba dareen noocee ah ayay ka dhex dhalisay khudbadda madaxweyne ee barack obama dadka maraykanka ee caddaanka iyo madowga ah maxayse uga dhigan tahay labada dhinac ee caadifadda taariikhiga ah ee ka dhexayso maxamed cabdi xasan sandheere ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey mustafe maxamed oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo dhowaan oo daawanayay khudbadda madaxweyne obama
khudbadda muhiimkeedu wuxuu ahaa in isu dheeli tiro nasiib darrada ku habsatay dadka african americaanka ah amba dadka madowga ah iyo siduu u xallin lahaa khilaafka weyn ee soo kala dhex galay dadkan booliiska ah ee maraykanka degan isagoo isku dayay marka inuu qolo walba si gaara ula hadlo qolo walbana fariin gaara faro marka muhiimadda horta codkan amba speechka uu bixiyey waxa ahayd inuu isu dheeli tiro uun halacal kan badana ka yimi labada dhinacba waayo booliiskana dad baa laga dilay madowgana dad baa laga dilay waan gartay marka dadka qaar waxay leeyihiin wuxuu aada ugu xaglinayay dhinaca ah, madowga Eh, ma kula ahaa inuu u hadlayay sidii madaxweyne mise sida dadka qaar ay ku eedeynayaan ayaa dooda dhinaca eh, kuwa eeddaa jeedinaya waxbaa ka jira wal eh, speechkan uu bixiyey horta run ahaantii waxaa kasoo dhex baxday qofnimadiisa amba shakhnimadiisa amba dareenka guud ee qofka uu dareemayo markaas marka speechkana muu ahayn speechkii la ohan jiray academic speech amba intellectual speech wuxuu ahaa speech ku dhisnaa dareen amba dad la laayay amba dee weji cusub oo kusoo cusboonaaday dalka maraykanka marka muu ahayn speechadii caadi looga bartay ee taxana ahaa amba dhaqaalaha ku saabsanaa waa speech isu dheelitiraya laba dad oo dad kala dilay
waan gartay waxaa ku weheliyey socdaalkiisa madaxay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenkiisa joe biden iyo george w bush marka inuu weheshado madax ama hadda xilka haysa ama madax hore maxaa lagu fasiray keligii muxuu u tegi waaya baa la odhan karaa a keligii ma tegi karayn waayo horta ninkan la dhaho george bush isagu gobol ahaan wuxuu ka yimi gobolka texas waa nin aada iyo aada looga qadariyo xagga gobolkaas En wuxuu kaloo isagu mudan yahay oo xagga dadka militariga amba booliiska ay ka mudan yihiin ixtiraam gaara waayo waa nin isagoo had iyo jeer usoo halgamay xagga militariga in ay noqdaan dad dhisan dad magaranaysaa tababaran amba taakula leh oo isagoo xaggaa u xiga waxa kale oo ay ka tarjumaysa siyaasad guud oo u xaglisa xagga magaranaysa wixii loolan jiray militariga amba authorizationka markaa sidaasuu bush u keenay sida kale u keenay biden waxa weeya waa vice presidentkii inta badan isma raacaan laakiin isagana wuxuu u keenay maadaama uu obama yahay nin isagu dee madowa amba minority ah wuxuu xaggaana ka tusaya in magaranaysaa dadkii cadaan laftigoodii ahaa dadkan dee cadee civilianka ah inuu joe biden ka turjumi karo iyagana waxyaabaha ay tabanayaan marka waa iskaashi dhammaan matela qurbaha am- eh, dadka matela gudaha wadanka oo dhan markaad su eegto guud ahaan waan gartay waxaa mudan in aada loo tilmaamo in eh, doodda hadda taagan inayn ahayn madow ka soo horjeeda caddaan ay tahay madow ka soo horjeeda booliis booliiskuna dabcan midabku doonu yeelan karaa hase yeeshee dadka dibadbaxaya markaad eh, magaalooyinka badan eegto waxaad arkaysaa in caddaanku marar- mararka qaarkood ama ay la mid yihiin amaba ay ka badan yihiin dadka kale midabka leh ee maaragtay mudaharaadkaas ama dibadbaxa wada marka miisaanka hadda dooddu siduu yahay ma booliis iyo dad madow Horta- ba- sidee bal miisaanku noqonaya iminka horta arrintani ma aha black iyo white caddaan iyo madow toona maaha arrintani waxay daba socotaa maraykanka waxaa ka jira waxa la dhaho sharci gun control amba sharcigan la xidhiidha sida hubka loo iibiyo maraykanka waad ogtoo hubkaa u fasaxa inuu qofku iibsado marka waxay aaminsan yihiin waxa la dhaho second amendment oo ah bear arms oo ay ka dhigan tahay inuu qofku u yahay xor inuu hub iibsado marka hubkii dadka ga- eh, dee caadiyan ay iibsanayeen ayaa suuqa aada ugu badan marka arrintan waxay daba socotaa arrintan hubka suuqa yaalla iminka wixii meesha ka dhacay waxayn dad protestaris ah laakiin ninkan dadka laayay isaguna wuxuu ahaa nin backgroundkiisu yahay military oo isaguna qoryo haysta marka lama oran karo horta runtii shucib iyabaa islaayay dad booliis ah. actually booliiska dhexdiisa isdilay oo hub haystay marka arrintan iminka shicibkii way ka gudubtay laakiin arrinta ugu weyn ee daba socota waxa weeyaan hubka maraykanka u fasaxa ma laga yarayn karaa taasna waxaa isku diidan had iyo jeer labada xisbi xisbiga republicanka iyo xisbiga dimuqraadiga ah marka arrintaasaa arrinta ugu weyne meesha taalla ay tahay Eh, mid midab la xidhiidha maaha midab la xidhiidha maaha waxaa kaloo jira iyadana mid kaloo meesha iyana ku jirto wixii loohan jiray community policingka oo ah in dadkan communityga ka shaqaynaya xagga booliiska markay noqoto ay ahaadaan dad had iyo jeer ka soo jeeda magaaladaas amba degaankaas oo ku dhaqan dadka dhexdiisa tusaale ahaan hadday dadkaas yihiin communityga hispaniga amba madowga oo kale waa inuu bataan dadka madowga amba dadka hispanishka si ay luqadiina u hadlaan marka meesha iyadana waxaa soo gelaya wixii loohan jiray dhaqdhaqaaqa xagga dhaqanka oo kale marka arrimaha noocaasa ayaa horta runtii een, meesha ku jira waxay kaloo dee meesha iyaduna aada ku jirta arrin weyn oo madowga beri hore ka dagaalamay oo la ohan jiray xuquuqda dadka madow oo iyaduna markay arrimahan oo kala dhacaan dib usoo cusboonaata
kaasi waxa uu ahaa mustafe maxamed oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo ku nool gobolka minnesota ee dalkana mareykanka oo daawaday khudbaddii madaxweyne barack obama uu ka jeediyey texas waxaa wareysanayay maxamed cabdi sandheer halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatana caasho dhegeystayaasheenna aan ku nasanno codkii axmed naaji
inta loo gobol dhigtaa dambaatii la qaadan jiray buurkii sida geed madharay gayaankii miyuu dablamay gabdhihii waxay leeyihiin allah gabdhihii waxay leeyihiin raggii gododlay noqdeen allah raggii gododlay noqdeen iyagaa goobta xunna dhigay iyagaa goobta xunna dhigay galabtii walba waa aroos galbisna uma baahaneen gabdhay shimbir bay tuntaan guurkii sida geed madharay gayaankii miyuu dablamay gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin geniyo lacag baan rabnaa alla geniyo lacag baan rabnaa gacmaha kaan suri lahayn luqunta kaan gashan lahayn alla gacmaha kaan suri lahayn luqunta kaan gashan lahayn guntiina xariira iyo garbaa saaraan la iibsan karin allah guntiina xariira iyo garbaa saaraan la iibsan karin gogolaan weligeed la arag kolkii ay gugoonsadeen sidaasaa gurigii ku dhacay
kale cawaysi wanaagsan ah meel kastood naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad u diyaar garoodaan qodobada ka harsan idaacadda fiidnimo waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban xeerilaalyaha guud ee dalkan maraykanka loreta lange ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladda ay ka go-an tahay dhismaha bulsho midaysan kadib doogashooyin isxigxigay oo boolisku geysteen iyo dilkii loo geystay shan askari oo booliska ka tirsan xeerilaalyaha guud ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladdu ay sii wadi doonto inay u ogolaato lacago la siinayo gobollada iyo degmooyinka kuwaas oo ka caawinaya laamaha amniga tababara siin iyo qalabayn ay ka mid yihiin kaamirooyin ay askartu wadato kuwaasoo duubi kara howlgallada ay samaynayaan si marka dambe loo tixraaco xabajoojin aan caga badan ku taagnayn oo ay ku dhawaaqeen dhinacyada iskusoo horjeeda ee dalka suudaanta koonfureed ayaa waxa ay u muuqataa in ay dhaqan gashay kadib markii muddo afar maalmood ihi ay caasimada dalkaasi ee jubba ay ka socdeen dagaalo halkaasi oo boqolaal qof ay ku dhinteen islamarkaasina kumanaan kaleeto ay ku barakaceen habajoojintaasi ayaa waxaa ku baaqay madaxweynaha koonfur suudaan salvakiir iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii hore ay wakhtiga dheer iska soo horjeedeen ee reeg mashaar afhayeen wadhadle wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kirby ayaa waxa uu sheegay una sheegay wariyaasha in aanu arkin sabab kalifaysa in dalkaasi laga soo saaro safiirka maraykanka
fiidnimo wanaagsanna mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa kabixitaanka ciidamada dowladda ay ka baxeen magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda ayaa waayadan dambe waxaay dadaal ugu jireen in ay deegaanada ku haray gacanta al-shabaab ay dib u soo hantiyaan oo ay ugula wareegaan waxaana ka bixitaanka marka ay dad badan u arkaan in ay tahay dibudhac ku yimid howlihii looga fadhiya dowladda federaalka gaar ahaana xilligan kala guurka waa arrinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa ka qaybgalaya axmed nuur geedi iyo cabdulaahi faarax cabdulaahi siyaasi oo ka mid a howlwadanada dowladda federaalka soomaaliya marka hore waa idin salaamay kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban su-aasha ugu horreyseen raba inaan idin dhigo waxa ay tahay ciidamada dowladda sanadkan gudihiisa laba jeer ayay kasoo baxeen magaalada marka oo keliya oo ay al-shabaab kusoo galeen maxay tahay sababta ciidamada dowladda aysan ugu nagaan karin goobaha ay ka saareen al-shabaabka waxaan siinayaa axmed nuur geedi
horta falastiin horta waxaa sababta siyaabooyin fara badan ay uga haka karin mid horta waxay tahay dalkeen horta waxaa jooga ciidamo ajnabi ah oo dana leh in oo mashaar lacag ku qaata inay sii joogaan rabaan taasi marka way keeni kartaa la dhihi karaa laakiin midda haddii la helo taas waxaa looga bixi karaa oo xal lagu heli karaa haddii la helo magacaabid fiican oo macnaa markii waxaan ognahay amniga laga hadlay arrimihiisa marka ko waxa marka la helo bulsho meel degan bulshadaasi waa inay waxaa waxaa la fiiriyaa attention dareen ma leedahay dareenkaas amnigaas inay iska qaado waxaasi ma rabtaa marka la ogaado arrintaas markaas waxaa loo suubiya waxa la dhaho magacaabid macnaa qof baa loosoo magacaabaa mas-uulkaasna waxaa badanaa aragnaa magacaabada waa la suubiya heerkaas waa lasoo maraa laakiin looma madax baneeyo shaqadooda markii la magacaabo taliyaasha marki loo magacaabo loo madax baneeyo taliyi haddii loo madax baneeyo xataa asagana wuxuu suubinaya gabadfal oo macnaa arrintii wuu ku wuu ku durdurinaya xiriir lama suubinayo bulshadii bulshada marka hadduu xiriir la suubiyo oo markaasi taliyahaasi la siiyo fan ku filan waxaa imaanaya marka in la gaaro arrintii oo macnaa hooshii amniga la gaaro amnigaas marka wuxuu suubinaya micno meeshaan waxay noqonaysaa meel lagu nagaado dadkii iyo amnigii ay wada shaqeeyaan taasaa marka aad looga dignaku borinaya haye cabdullaahi faarax runtii marka hore waan salaamaya dhammaan shacabka somalia meel walba ay joogaan runtii ciidamada meelaha ay hadiyo jeer ka warqabtaa dagaalada ay muxuuha ku qabsadaan ama meel in muddo ay haysteen kooxaha nabadiidka ah markii laga xoreeyo ciidamada dhaqdhaqaaqooda iyo xiliyada dagaalka iyo qaabka ay isku kala bedelayaan iyo hadba howlaha ay ku jiraan shaqadooda rutaanka ayaa keenaysa inay socsocod tadaaq sameeyaan marka ma aha macnaheedu inay kasoo baxaan meeshaas oo sida loo fasiran loo fasirtay maaha ama ay u bumbunayaan cadaha qaarkood aadmood inay muxuuaha aysan danaha ka shaqeynayn shubada soomaaliyeed ay u bumbunayaan maaha marka haddii aada maqasho ciidana meel ka soo baxay waayo warkaas ay ay- dadka mu- muxuuaha ay faafinayaan aadmood inay eh, ka soo horjeedaan ama ay la shaqeynayaan kooxaha nabadiidka ah Eh, qaar macneheedu maaha ciidamadu waxay sameeyaan dhaqdhaqaaq iyo xeelad ciidan ayaa jira marka ma aha in ciidan aan meel kasoo baxay soo belayay macneheedu maaha Waa halkaa mahadsan- kaaleyso ciidamadu waa ku sugan yihiin waa joogaan ciidanka amsom baa jooga kuwa dowladda jooga Eh, maamulkii waxaa jooga soonaha muxuu ahaa degmadaas marka ma aha meel la baneeyey ma aha ma garata waa mahadsan tahay haye axmed een, ma ku raacsan tahay in xeelado ay tahay sababta ay uga baxayaan ciidamada dowladda goobaha ay gacanta ku hayaan maya aniga kuma dhacsan inay xeelo tahay maxaa yeelay een, horta een, ciidamada markii meel ay qabsato ay ka baxayaan horta hadda wax oo ma jiro soomaaliya horta inteeda badan horta dadkani nabadiidka ah dhammaan shacabkii dadka dhan waa la nacay oo maxaa yeelay waxaa la arkay waxay tahay inaysan wanaag soo wayin dadka dhan badana way arkeen oo annaga magaalada muqdisho waa ku noolnahay xaaladeedna way ka warhaynaa marka aniga waxaan aaminsanahay marka soo bixitaankan waa baleenin la-aan ama qorsho la-aan waay macnaa qorsho looma degin yani anaga ciidamadeena xooga dalka waa ciidamo jeysiyaal ah badanaa hataa xeeb een, maxaa la xeebta liido qarax ka dhacay waa ognahay een, nin ciidan ah ayaa nafti isku biimeeyey cunugii soo qabtay meeshii antiis ku dhaamay marka ciidamadu waa ciidamo naftooda huraya laakiin waxaa la- waxaa- waxaan dhihi karnaa waa ciidamada ugu geedsan geedka africa aan dhihi karnaa haddana waxaan leenahay dowladdeena waxaan ku dhagan waan jecelnahay dowladdeena haddana amnigeena ciidamada see u sugaan ee u hirgeliyaan waxaan leenahay ciidamada dhiirigelin ha loo suubiyo markii la magacaabane hooshooda ha loo madax baneeyo waa doorasho soo socoto waxaa la rabaa siyaasadda in si fiican laiskugu kala bedelo waxaa loo baahan yahay in maxaa la lahaa iyadoo na- siyaasiga himilada dheer iyo aragtida dheer uu leeyahay wuxuu ku gaari karaa Waa in maxaa mahadsantahay.
la lahaa la helo amni sugan awood la siiyo wax kastoo halmaya Een, cabdulaahi waxaa tiri xeeladay uga baxeen marka marka labaad ay ka baxeen haddii dadka deegaanka ee ku taageersanaa ee rabay ay arkaan mar walba iyadoon qofna lagu wargelin inay ciidanka dowladda isaga baxayaan oo ay al-shabaab imaanayaan soo taa ma keenayso wada shaqayn la-aan shacabka iyo ciidamada dowladda dhex marta maadaama dadku aanay kalsooni ku qabin in ciidankan ay yihiin ciidan al-shabaab ka difaaci kara Een, horta lama dhihi karo waa ka baxeen lama dhihi karo Een, ciidanka waxaan ka weriyo dhaqaaq ayay sameynayaan waxaa hadda ku sugan ciidamadii waa joogaan halkaas casheegiisu iyo ciidankii kale oo nacaawinaya amison waxaan ku weriyo waxaa jooga maamulkii degmada marka ma aha dhaqdhaqaaqa la sameynaya ayay u qaateen isku in- ma- marka lama guurin ciidanku waxay sii guushayaan gobolka oo dhan ilaa iyo baraawe ilaa iyo inta muxuu ahaa een, shada hoos oo dhan ay marba gees u socdaan marka ma aha inay ka- muxuu ahaa ka guureyn ciidanku meesha marka saas ayaa lama karo laakiin loo ciidanka qaadanin al-shabaaba soo Ciidanka galay al-shabaab magaalada sida- marka oo gacanta ku haya hadda dadka deegaanka oon la hadalnana waa sheegeen mana aha markii koowaad weliba waa dhici kartaa inay meelaha qaarkood ay ku dhumalaysanayaan waa dhici kartaa laakiin ma aha inay guud ahaan me- halkaas haystaan ma aha oo hadda saa kor qabtada ma- weydiin ciidanka amison ma soo baxeen weydiin kuwii dowladda ma soo baxeen shacabka horta kuma sheegi karaan kuma dhihi karaan waa soo guureen laakiin haddii arkaan ciidan dhaqdhaqaaq sameeyey oo dhaqaaq roonqaasada ama hore u socdeen ama gadaal hau socdeen macnaheedu maaha inay guureen axmed waxa uu yidhi waxaa keenaya qorsho la-aanta iyo dhaqaale xumada ciidanka haysata inay marba meel ka soo baxaan ma ku raacsan tahay taas may taas oo ma dhihi karo waa macluul inay doorashaa dhaqaale ay iska jiraan oo oo saa kor qabta wadankii muxuu ahaa muddo badan ayaa la dagaalamayay Eh, dhaqaale nagu filan lama haysano laakiin taas macnaheedu maaha ciidamada geesiyaasha ee soomaaliyeed runtii waa u dhabar adeegeen inay muxuu ahaa kooxaha nabdidka muxuu ahaa iska caabiyaan la dagaalaan waxaa kaba qabtaa inta muxuu ahaa meelaha ay ka saareen faraha badan markii laga soo bilaabo ilaa iyo falastiin horta dulka uu maadsan yahay horta een hooyinka ilaa meel badan marka ilaa iyo sug sug axmedow axmed axmedow wax yar sug axmed wax yar sug marka ma aha macnaheedu ma aha in een, een, waa iska jiraan durofayros ka dhaqaal laakiin saan kuu sheegaba ciidan guulo guulo wax kooda ayay taa ay gaareen waana ciidan muxuu ahaa Waa mahadsan tahay adeeg- Cabdullaahi.
ofiisayaal ah karata haye axmed horta een mas-uulka horta aad u mahadsan yahay horta waa een, waan waan hambaleenayaa een, de- howsha uu hayo laakiin madaxdeen horta waa inay qirtaan horta faktiga jiro horta waa la- waa kabixitaan way jiraan oo waxa way jiraan laakiin xalka naftigeena kulligeen waa raadinaynaa oo macnaa in inaan gaarno waan u baahannahay marka horta arrintaasi kabixitaanka waxaa keenta siyaabooyin fara badan ayaan keenta hadda ka dhagaajinaya oo maxaa la- habkaasi oo magacaabidda oo la qaldayo iyo waxaa kaloo jirto dano kale oo laga leeyahay iyo naftigeeda barnaamijyo kaloo arrimo siyaasadeed markii la raba la abuuraa jirta marka shacabka hadda waxay aad ugu hidadeeyaan isbedel inuu dalka ka dhaco oo macnaa si nabadgelyo ah wixii lagu kala wareego haddana haddii hadda waa aada looga naxay marka markii la maqlay waa laga baxay maxaa yeele dadku waxay aad ugu niyadjabayeen in doorashadani uu kasoo baxo ninkii dalka gaarsiin lahaa laba kun iyo labaatanka one man in one vote siddeetan iyo lixdii aan dhashtay weli maan arkin dowlad jirto laakiin waxaan aad ugu hami weynahay inaan aniga codkeyga ku doorto madaxweyne ama aniga la igu doorto haddii aan maxaa la da'daas gaaro laakiin haddana waxaa muuqata rajaxumo waa mar kasta oo wax kasoo hagaagayaan waxaan aragnaa in la madmadow waa jiraa culaysyo waa ay jiraan maxaa xalka u aragtaa adi ugu dambeyn falastin horta sidoo waxaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed inay markasta ku kalsoonaadaan ciidankooda amniga ciidamada qaranka runtii waxaa ka warqabta bataan ayagoo mushaar dadka ku yaryahay ayagoo doofa kale ay jiraan ayagoo habin iyo maalin u taagan dhaxanta iyo muxuaha kuleelka iyo roobka waa inay difaacaan dadkooda soomaaliyeed haddana shacabka ayaa loo baahan yahay inay muxuaha ay heli hool garab taagan yihiin oo muxuaha wanaagga ka shaqeeyaan oo waxa wana- wanaagsan keliya ay ku taageeraan oo ay cadowga farta ugu fiiqaan laakiin ma aha inay dhaliil badan usoo jeediyaan oo ay ay muxuaha waxaa labaa inay gacan siiyaan ciidamada si ay u guuleystaan runtii ciidankuna runtii waajibaadkooda qaran ay gudanayaan waxna waa u dhimayihin intaasna waa ku guuleysanayaan marka waxaan rajaynaynaa inay eh, muxuaha meelaha hadda waxaa ka warqabtaa eh, magaalada muqdisho inta in badan inay haystaan kooxaha nabjidka haddana waxaa ka warqabtaa meesha hadda ay marayso eh, gobolka su- markaa fiirso dowlad goboleedka eh, galmudug koonfur galbeed galmudug puntland eh, jubbaland hiiraan iyo shabeellaha meel walba aad tagto hadda waxaa waaye me- meelo yaryar ku harsan yihiin kooxaha nabadiidka ah lagu guuleysan doonaa maama bilaa soo socda shacabkan waxaan leeyahay xagga wanaagga niyadda muxuu aysan isku xumeynin ciidankooda ku kalsoonaadeen qaranka marka waan guul ayay ku imaanaysaa insha allah haddii dheeraad haye axmed falaski horta anagu horta shacabka haddaan nahnay ma dhaliileeno maxaa lahaa ciidamada meel baa inta la qabto oo leen dadkii waa lasii xureynaya meeshii baa laga soo baxaya taa marka waxay keenaysaa in shacabkii la shaqayntii xataa ay dhumiyaan maxaa yeelay shacabku dadka dad maasi ah baa loo baahan yahay in la badbaadiyo dad dhib ku jira baa la rabaa dhibkii in laga saaro waa in aad looga faajignaada ma ahan sida eh, hadda maxaa rurgood oo kale aad baa loogu wacday maxaa yeelay waayo waxaa layska qaaday dagaal aan baleenin lahayn qorshe lahayn baa la qaaday waxaan leenahay rajooyin fara badan ayaan leenahay laakiin rajooyinka yaana laga niyijibinin inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb gelaya axmed nuur geedi oo ka mid ah dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdulaahi faarax cabdulaahi siyaasi oo ka mid ah howlwadeennada dowladda federaalka ah tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington sidaa idaacaddeenniba aad ku maqasheen ururka al-shabaab ayaa waxa uu shalay tabaahieyey cod ay sheegeen inuu yahay kan hogaamiyaha ururkaasi axmed cumar abuu cubayda oo sidoo kaleeto loo yaqaano axmed diriye codkaasi ayaa abuu cubayda uu wuxuu kaga hadlay arrimo kala duwan oo isugu jiray kuwo siyaasadeed iyo kuwo dhinaca amniga ah khudbadaasi ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay wariyaheena xuseen barre aadan ayaa warbixinta nooga diyaariyey fariinta uu soo diray hogaamiyaha ururka al-shabaab axmed diiriye ayaa ah tii u horreysay ee ujeediyo tan iyo intii xilka la wareegay waxaana uu sheegay in sidaa uu hadalka u dhigay ay dalka haystaan ciidamo shisheeye yaanan la idinku qaldin magacyada qurxoon ee saliibiyiintu u bixinayaan ciidamada ay dalka ku soo qufayaan sida waxay ugu yeeraan nabad ilaalin iyo wixii la mid ah waxaad ogtihiin hogaamiye kooxeedyadii murtadiinta dhiigmiiritada ahaa ee idin halakeeyey kuwii aas-aasay ee abaabushay ee maalgelinayey ayaa maantana lagu sheegayaa nabad ilaalin khubrada falanqaysa arrimaha ururada xagjirka ah ayaa tilmaamaya in khudbaddani aanay wax badan ka duwanayn kuwii hogaamiyihii ka horreeyey ee axmed gudane sida uu faahfaahinayo madaxa xarunta al-irshaad ee ka hortagga xagjirnimada ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan sahal Een, eh, waxaa weeyaan horta waa markii eh, ugu horeysay oo axmed diiriye abubeyda ninka la baxay al-shabaab hadda horjoogaha u ahaa uu hadlo oo uu ka soo baxo een, miidiyaha in badan baana kolley la sugahayay bal inuu hadlo oo bal wax cusub inuu la yimaado oo isbeddel keeni kara ama waddadii hore ee dhiiga badan ku daatay in uu ka leexdo oo uu dib habeen ku sameeyo oo wax la fahmi kara la yimaado aad baa kolley loo sugahayay laakiin waxaan kusoo koobi karaa nuxurka hadalkiisa waa arday macalinkiisii hore ee axmed gabane een, duruus ka qaatay haddana waddadiisii rabaa inuu ku sii socdo midda kale labaad macalinkiisii oo kale la- ma ma lama ma wuu ka duwan yahay xagga aqoonta iyo xagga codkarnimada iyo xagga qancinta oo hadalka bulshada ama dadka uu xukumo uu qancinayana waa ka duwan yahay oo ninkii hore ma gaari karo xagga fasaaxada iyo xagga aqoonta ma gaari karo marka guud ahaana fariimaha uu soo diray waa fariimo oo ah uun tii hore oo kale hogaamiyaha al-shabaab axmed diiriye ayaa hadalkiisan ku soo beegay iyada oo dalku isku diyaarinayo doorasho taasi oo uu ku tilmaamay mid aan xalaal ahayn culummada waxaa la gudboon inay ummadda u caddeeyaan mowqifka sharciga ah ee laga rabo inay bulshadu qaadato marxaladda hadda aan ku jirno kaalin mugle oo wax ku ool ahna ay ka qaataan sidii dadkeenna ugu iftiimin lahaayeen hagardaamooyinka cadaawuhu maleegaayo ee ka mid tahay doorasho ku sheegan ay gaaladu abaabulayso iyo sidoo kale waxa ay ugu yeereen hirgelinta nidaamka federaalka ee kufriga salka ku hayo culimmada soomaaliyeed ayaa iyagu tilmaamaya in arrimaha uu cuskanayo hogaamiyaha al-shabaab ee doorashada la xidhiidha aanay sal ku lahayn diinta sida uu tilmaamayo sheekh muuse macalin axmed sheekh muuse cagaweyne farimahan waa qayb dagaalka ka mid ah oo ay isleeyihiin maadaama dagaalkoodii siyaasiyan iyo askariyanba uu aad u weeqmay iyo dhaqaal ahaan dhinac walba waxay ka wadaan inay un dadka qaarkii kusi cabsi geliyaan oo inay weli joogaan ay ku muujiyaan culamada islaamku wadamada islaamka ay doorashadu ka dhacdaa wadamada islaamku in dadku dadkay rabaan la ogaado almuslimuuna calaa shuruudihim dadku hadday ku heshiiyaan inay isdoortaan waa shareecada u ogol waxay dadku ku heshiiyaan waa u banaan yihiin in la isdoortana waxay kamid ah istilaaxaadka ay ay wadamadu wadamo badan oo adduunyada ama muslima ama muslima inay ku heshiiyeen marka diiniyan arrin khaldan ma in la isdoorto waxaa kaloon arrin khaldan ahayn in xataa la ismagacaabo arrin khaldan maaha oo qofta amiir noqoto ay mugaas dad xil ayadana u magacnaawda qoftii madax noqoto oo imaam noqoto marka iyagu waa un qaybo ka mid a dagaalkooda iyo cabsigelintooda iyo fariimahoodaas iska intaas waana hadda wax saamayn oo waaweyn ay mujtamaca ku yeelaysa uma jeedo dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka hadashay fariintan uu soo duubay hogaamiyaha al-shabaab ayaa ku tilmaantay mid xaqiiqada ka fog islamarkaana ay u aqoonsan tahay dembiile iyada oo ugu baaqday shacabkuna inay dhagaha ka furaystaan sida uu tilmaamay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye marka u horeysa warbaahinta afka soomaaliya waxaanu maaragtay ka codsanaynaa inay ka dheeraadaan oo aanay faafin maaragtay cod laga soo duubay qof aan la garanayn oo alqaacida ah oo argagixisaa oo dembi ka galay shacabka soomaaliyeed in laga la yidhaahdo maaragtay cod buu ummadda maqashiiyey ama waxbuu u sheegay waxaan ka codsanaynaa inaan inaan layskaga dheeraado waayo waa qof dembiilaha weeye dawladdu wax qiimaan lama leh argagixisada iyo dadka ku qaraarta maaragtay dhiigga carruurta soomaaliyeed ku nool ee dadka soomaaliyeed dhibaya ee dadka soomaaliyeed qarxinaya ee dadka soomaaliyeed barakicinaya hadalkoodu qiimo lama leh dowladdu waxay u aqoonsan tahay dad argagixisaa oo dembiilayaala dhinaca kalena fariinta hogaamiyaha al-shabaab ayaa imanaysa iyada oo dhowr howlgal lala beegsaday qaar ka mid ah saraakiisha ururkaasi waxaana fariintani muujinaysaa niyadjab ku yimid xubnaha al-shabaab sida uu faahfaahinayo madaxa xarunta al-irshaad ee kahortega xagjirnimada cabdiraxmaan sahal waa uun shabaab dagaal waxaan kusoo koobi karaa waa shabaab oo ya-si uu ka muuqdo oo uu ka muuqdo inay burbureen oo uu ka muuqdo rajadooda inay xun tahay oo uu ka muuqdo saddexdii bilood oo ugu dambeysay jabkii ku dhacay iyo dadkii laga laayay iyo saraakiishii laga laayay inay ma garanaysaa inuu ma garanaysaa uu hadal inuu ku dhiirigelinayo taageerayaashiisa inuu ma garanaysaa uu jeedinayo waxaan islaahay khibaabkan hadda uu jeediyey axmed ma garanaysaa diiriye ma aha khibaab ma garanaysaa xataa munaasab u aha xataa haddaan al-shabaab aan ka hadalno jiritaankooda iyo ma garanaysa xataa haddaan ka hadalno inta sane ay jireen iyo qaabka uga hadlay ismale waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid ah marka uu ka hadla haddaan si isu taxadiyo waxaa kamid ah khibaabkiisa waxyaabaha soo qaata waxaa kamid ah qofka mas-uulka markuu yahay waa inuu marka waxa uu sheegayo waa inuu ku beneeyo aqoon iyo xog fadhi kudiri baa kamid ah waxyaabihuu sheega uu saaray wuxuu leeyahay xukuumadda soomaaliyeed waxay ansixisay sharci oo xagga dumarka ah oo dhaqan xumi ah warkaas aniga ma akrin xogtaan hayay ma jirto dastuurka sharciga islaamka waxa ku hor imanaya ee soomaaliya waxa weeyaan mamnuuc waaye sharciga ayaa wax kasta lagu bineynaya culimmadii soomaaliyeed baa ka hadashay culimmadii iyo xukuumaddii way shireen way fadhiisteen way ku heshiiyeen diinta u axmadiiriya dadka u sheegaya maxay tahay isagoon jaamacad ka bixin oo aqoon xalaqaad aan lahayn diinta uu noo sheegayo sheekh bashiir axmed salaad ayaa soconaysa ee sheekh nuur daaruub uu sheegayaa soconaysa ee sheekh cabdiqaadir soome uu sheegayaa soconaysa ma soconaysa kita uu sheegaya ee waxaa weeyaan ma garanaysa aada u hooseysa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeya ayaa isaguna ka dhawaajiyey aragti taasi u dhow isagoo tilmaamay inuu rajaynayo siduu hadalka u dhigay in fariintani ay noqoto tii u dambeysay ee hogaamiyaha al-shabaab uu soo duubo anigu waxaan isleeyahay hadda gacan xun oo bir ah ayay ciidamada qalabka sidaa ku hayaan berigii hore dawladdu horumar weyn ayay ciidamadeedu samaynayaan waxaa laga yaabi jiray berigihii hore inay intay iska soo hormariyaan dad ay khaldeen meelo ka dambeeya ku raaxaystaan oo hogaamiyaashu ay fadhiistaan oo marba koox ay soo khaldeen soo diraan laakiin hadda gacanta dawladdu way gaadhay waxay gaadhay hogaamiyayaashu meelaha ay joogaan ee bilaha hoostooda iyo tuulooyinka ayay gaadhay marka waxaan isleeyahay waa culays haysta naflacaari ah fariintii ugu dambeysay ee uu mid iyaga kamida hogaamiyaashoodu diro ayaan isleeyahay
ururada xagjirka ayaa inta badan adeegsada shabakada internetka si ay u gudbiyaan fariimahooda kala duwan iyagoo qaabab kala duwan u soo bandhiga xuseen bare aadanna ayaana warbixintaasi soo diyaariya uu soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaana waa washington
haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska waxaa magaalada hargeysa ku soo diyaariyey waryaheena cabdixakeen maxamuud shirwac
kulanti waxana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaala ku soo dhowaada barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska xanuunnada afka ku dhaca ayaa safka hore kaga jira waxyaabaha ugu badan ee soo waaja aadamaha islamarkaana ku keena xaalado caafimaad darro qaarkood ay saameeyaan hungurimareenka qofka iyadoo afku uu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan jidhka aadamaha iyo xilliyada qaar dhacda inay soo gaadhaan dhaawacyo sida ciridka iyo weliba ilkaha khubarada caafimaadka ayaa sannadihii ugu dambeeyeyba ku mashquulsanaa sidii xal loogu heli lahaa dhaawaca soo gaadha ciridka waxaanay goobo badan oo dunida ah muddooyinka ugu dambeeyeyba bukaanka ugu sameeyaanna in loo beero ciridka haddii ay wax ka soo gaadhaan doctorayso hibaaq buubaal oo ah dhakhtarad ilkaha kana howlgasha xarunta buubaal ee magaalada hargeysa islamarkaana ka mid a dhakhaatiirta cirid beerista sameeya ayaa inooga warramaysa sida loo beero ciridka iyo weliba ahmiyadda uu leeyahay waxaanay ugu horraynba sharaxaysaa dadka u baahan in loo beero ciridka hadduu qofka ciridkiisu uu go-o asbaabada marna ka dambayso qofka ciridkiisu inuu go-o waxa ugu wacan inuu si xum oo khalada u cadaydo ama burushka burush adag u isticmaalo oo si khalada ugu cadayo cudurada ciridka ku dhacday qofka ciridkiisu hoos u degayo uu go-ayo ilkaha meelahooda isbedelaya qofku markuu ilka raaran uu leeyahay ama qofka markuu iliga uu iska saaro oo meesha ciridku ay go-do taasi waxayan asbaabta qofka ku kalifaysan oo ciridka beero waye n de dabcan waxyaabaha asbaab kala duwan baa tilmaantay inay qofka ay ku keeni karto in ciridkii loo beero n kan nooceeya u baahanaya in loo beero amaba beeritaan u baahanaya markii heerkee u gaadho amaba culays nooceeya soo gaadho inta badan dadka igu imaada klinika ee iga dalbada ciridka ina loo beero waxay ka cabanayaan inuu meeshii ciridku ka gay qotadii ay soo dheeraatay ay muuqato inaanay biyaha qabow iyo biyaha kuli aanay xamili karin oo saliidya ay dareemayaan markaas qofku u baahnaanay ciridka inuu beero dadka qaarkood markay ciridku go qotadu ay soo dheeraato suus baa meesha ku dhasha markaas suuskaasay ka cabanayaan qaarna qurux ahaan bay ku odhanaya ciridkii baana goy ma qosli karno qosalkaygu foolxum yahay noo beer cirid karatiriyada qofka marka ciridka loo beerayo waxaa marka ugu horeysa dadka macaanka ama sonkorta qaba looma beeri karo ciridka dadka maxay cuduradan dhiiga qabe ee xinjir dhiigooda aanu lahayn ama dawooyinkan dhiiga socodsiisa sida warfariinka qaata ciridka looma beeri karo dadka dawooyinka kansarka qaata ciridka looma beeri karo dadka maxay ahayd cuduro kale qaba sida cudurada sorciga looma beeri karo da-da ciridka beeristu waxayn sideed iyo toban jir ilaa shan iyo toddobaatan jir taas waxa weeyaan karaatiiriyada in qofka ciridka loo beero dabcanna waxaa ku jira qofka in h i v iyo jones waxaasan aanu qaban waye see loo beerayaa waxaa laga yaabaa in dad badan isweydiiyaan cirid baa la beerayaa markay maqlaan inay arrin cajiiba ama dee kuwa cusubba u noqdo see loo beerayaa qaab noociyaa loo beeraa ciridka cirid beeristu horta saddex nooc ama ciridkoo keligii la beerayo go-a ama ciridkii iyo laftii wada go-o labadaba la beerayo laf iyo cirid la beerayo ama waxay noqonaysaa laf keligeed la beerayo ciridka la beerayo waxa weeyaan dhowr nooc weeyaan nooca ugu caansana la sameeyo in qofka dhanxaniga laga soo jaro hilib laga soo jaro oo meeshii horata go-day lagu beero oo lagu talo taas waa mid sometimes waxaa la sameeya dhanxaniga iyo ciridka ma ciridka meel yar oo nadiifa oo hilible ayaa laga soo jaraya lagu beeraya sometimes lafteeda meeshii la beeri lahaa hadii cirid wacan la fiican jirto ciridkaasaa lasoo jeedaya lasoo jiidaya meesha lagu buuxinaya taas waxayan qaababka ciridka loo beerayo waxaana jira of course qaar artificial oo sinaaciya oo samaysa laf samaysan iyo cirid samaysan oo la beeri karo sometimes qaar laga soo qaaday qof dhintay ayaa ayaa la iibiyaa taasna waa lagu beeri karaa laakiin koleba inta badan dadaan ma isticmaalna because diinteenu ma ogola taas waxayan noocyada ciridka loo beeraya
dabcan de ciridku iskama yaalowne waxaa dee uu kusii dhejisan yahay amaba dee ku qotoma ilkiibaa ku qotoma oo ciridku ilkiibu ku hooseeya Een, eh, ilkiina damay jireen haddaanu ciridkii jirin Een, ahmiyadda ugu weyn ee ciridkuna waxa wey inuu ilkii hayo Een, eh, marka ilkihiisay noqonayaan marka ciridkii oo kale eh, ama uu dhibaatoobo beerid u baahdo amaba haddii la beero ilkii laftirkuu imaan iyaguna beerid u baahnayn ee runta horta natiijad aad u qurux badan buu ayuu keenaa marka qof- dadkan ciridka u beeran natiijad waacaman oo qurux badanba ayaa- ayaa- ay- ayaan helnaa Ee, marka ciridka la beero oo ciridkiian cusub ee la beerayo wuxuu sameynayaa gunaad buu sameynaya ma labaad hoos uma degay mana go-ayo sometimes laga yaabaa inuu kalarkiisu ka duwanaado ereyada u dhow because dhan xanigaa laga soo jaray Een, sometimesna een, laakiin inta badan eh, boqolkiiba sagaashan waan ku guuleysanaa Een, cirid caadi buu noqonayaa oo qurux badan laftiina way soo koraysaa marka wuxuu ilaalinaya iligu inuu liqliqmado ama inuu dhaco ayuu ka ilaalinaya ciridkan cusub ee loo beeray Ee, hawshu waxay socotaa saacad bay socotaa hadhowtan qofku laba wiig kabacdi buu noo imanaya qodobihii baa laga furaya Ee, hadhowtan ilaa bil gudaheeda meesha buu bogsanaysa cirid caadi oo noqonaysa lagama garan karo in eh, su u noolaanaya tusaale ahaan oo kale qofka dee ila afkii waxbuu ku cunayaa uu ku calashanayaa cuntuu doonayaa inuu noolaadu doonayaa in su u noolaanaya amaba qaab nooceeyan say noloshiisa noqonaysaa maadaama ciridkii loo beeray just waxaa weeyaan qofka waxaan waxaan runta horta dadka noo imaada een, selection baan ku sameynaa qof kasta uma beerno qofka een, qaadka cuna ama sigaarka caba een, uma beerno because markuu qofku ciridka beero waxaa loo baahan yahay nadaafad aad u sareysa loo baahan yahay inuu markasta saddexda waqtiba inuu cadaydo een, sigaarka aanu cabin qaadka aanu cunin een, eh, maxay ahayd, eh, nadaafadiisa aad u ilaaliyo dunta ilkaha isticmaalo luqluqasho wacan u isticmaalo cunto fitamiin la u cuno khudrad badan u cuno markaas waxyaabahaas qofka looga baahay markuu ciridka loo beero ciridkaasuna weligii qofka uu haynaya hadduu nadaafada uu ilaaliyo iyo cunto fiican u cuno in khaasatan markaynu ka hadlayno in waxyaabaha in la beero amaba dee la bedelo ama qofka bini aadamkaaba dee cusub ee lagu soo biiriyo in ama in qaliinadoo kale haddaynu gaar usoo qaadano waxay leeyihiin eh, waxa la yidhaha complications amaba in waxyaaba marka dambe dee qofkii in- in- in- in ula kulmi karo amaba saameyn ku yeeshay noloshiisa in ma leeyahi wax complications amaba cawaaqiba oo qofkii bini aadamka kaga iman karaya afkii maadaama loo beeray Eh, runta complicationka cirid beerista uu keenay waxayn complication een, qalliin kastoo adduunka qofku uu galo complicationka al- ka iman karayuu la mid yahay qofka inay meeshii bararto ama afkii u bararo qofka inuu dhiig u istaagi waayo ama uu yaro dhiig baxo eh, xanuun inuu yeesho een, sometimes caabaq meesha yeela- yeelato waxaas uu- waxyaabaa iska caadiya qalliin kasta qofka ku dhici karta marka qof markaan u beerno waxaan siinaa kaarjabin baan siinaa eh, waxaan ku dhahnaa een, eh, bacabarifay ku jirto een, eh, meesha la qalay saar dusheeda een, eh, b- waxaan siinaa een, antibiotic baan siinaa isaan caabaq ugu dhicin laakiin boqolkiiba een, siddeetan complicationka ka imanaysa qarniinka beeshinka ku xidhantay markuu guriga tago hadduu si fiican ilkiisa u nadiifin waayo si fiican u cadayi waayo uu qaadkii sigaarku hadduu cabi jiro uu ku noqdo markaas camaliddu way fashilmanaysaa guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska tan intaynu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waxaan kusii shaqaynaa dhegeystayaal wakhtigii aanu hawada ka bixi lahayn hase yeeshee qadarkan heesta ah nagula nasta
doorsadaiyo shiiban ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortiyey doorsadaiyo shiiban ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortiyey uma dhiganin caashaqa inan soo dhoweeyey uma dhiganin caashaqa inan soo dhoweeyey xayaadi ha dhibaatada adiga igu dharigay ee xayaadi xayaaday dhibaatada adigu ugu dheliyay codkii macaana ee xasan aadan samater ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo caashi ibraahim aadan caashuud iyo ibraahim xasan daandurey waa waxaa idin leeyihiin nabadgelyo adeegiyo laben jalayey sunnayaasha dhinayadayey yeeshaqa udhaadhacayey sidaadhaydacana ilkahaaga dholka sidaadhaydacana ilkahaaga dholka